alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin qaala raximah llahu tacaala baabu qasmi lfay walghaniima nusaga qaarkoodna waxaa ku qoran baabu lghaniima nusqadan ayaana ka fiican waayo haniimada iyo faygu way kala duwan yihin faygu waa xoolaha gacmaha gaalada kasoo baxee kasoo noqda ee dadkii muslimiinta ah ee xaqa u lahaa usoo noqda bikayri qitaalin iyadoo wax dagaala aan lagu helin haniimaduna min algunmi bay ka timi waa ribxu macaashka iyo faa'iidada waana xoolaha gaalada lagaga helo dagaal dagaal lagaga qabsado ikhtasu waa la gaar noqonayaa buu ihi minhaa haniimada wuxuu kala gaar noqonayaa qaatilun kii muslimka ah ee gaal dilay bisalabi furka ayuu kala gaar noqonayaa khumisa shan qaybood baa laga dhigi doonaa albaaqi inta soo hadhay marka salabka laga saaro fa khumsun shantaasi qaybood afar waxaa loo dhigayaa ciidankii haniimadaasi furtay meel ka mida ayaa shan loo qaybinaya markaa markuu leeyahy fa khumsun waa khumus lkhumus weeyi waa shan meelood oo meel oo shan meelood loo sii qaybiyey meel ka midii lilnebiyi bay usugnaatay usrafu waa la bixinayaa fii masaalixin danaha muslimiinta ayaa lagu bixinayaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhintay kadib waman midba u sugnaaday waa khumuska qeybtiisa labaade nusib loogu abtiriyey lihaashimin haashim iyo waliakhiihi walaalkii almualibi reer banu haashimi reer mualib reer banu mualib ciddii ku abtirsatay lidakarin kooda lab adcif yanaa u laban laab maa liluntha waxaa tadhadiga ay helayso walilyataama baa khumusulkhumus uu u sugnaaday agoomihii bilaa abin walyatiimu agoonkuna waa sagiir waa mid yaroo bilaa abin bilaa aabba ah in lam yara haddaanu arag ixtilaaman oo halkan looga jeedo calaamadihii qaangaadhka walfuqaraa'i buu u sugnaaday khumusulkhumusku fuqaradii walmasaakiini kamaal ibni sabiil ibnu sabiilkaba siduu ugu sugnaaday qudima ee lagu soo hormariyey fi zakaati kitaabu zakaa lagu soo hormariyey waayo halkan wuxuu kaga hadlayaa haniimada marka la qabsado marka koobaad waxaa laga bixinayaa waxaa loo yaqaana asalab oo qofka muslimkaa ee jihaadkaa gaal ku dila furkiisa ayuu leeyahy furkiisu waa wixii isaga uu ka furtay dharkiisii iyo hubkiisii iyo faraskiisii iyo sahay wuxuu sitiyey waxaas inta soo hadhay baa shan qaybood loo qaybinayaa buuri khumisa albaaqi sidaa xagga dambe uu ku sheegi doona arbacatu akhmaas shan meelood marka loo qaybiyo afar meelood ciidankaa iska leh meesha shanaadee soo hadhay baa shan loo sii qaybinaya meeshaa shanaad marka shan loo qaybiyo fa khumsun khumus khumusulkhumusku lilnebiy buu u sugnaaday nebigu calayhi salaatu salaam intuu noolaa naftiisa iyo reerihiisa iyo howlihiisa ayuu ku bixin jiray wixii soo hadhana wuxuu gelin jiray hubka wax nebiga calayhi salaatu wasalaam ka midoo laga dhaxlayna ma jiro ambiyada xool lagama dhaxlo nebigu markuu geeriyoodayna waxaa lagu bixinayaa masaalixda muslimiinta waxaa nafcigiisu muslimiinta usoo noqonayo sida difaaca dee dhulka muslimiinta iyo culimada dadka diinta baraya iyo qudaada iyo kuwaas yusrafu fii masaalixin qeybta labaadee khumusulkhumuska ah waxaa iskale qaraabatu nabiy calayhi salaatu wasalaam qaraabada nebiguna waa qof kastaoo ku abtirsada banu haashim iyo banu lmualib waman nusiba lihaashimin waliakhiihi lmualibi oo min jihati ab markaa looga nisbeeyey xagga aabbaha kuwii markaa ay walaalaha ahaayeen cabdishamsi iyo nawfal iyo kuwaas iyaga waxba ma leh oo markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay usoo cawdeen wuxuu sheegay fii jaahiliyatin iyo fii islaamtooda inaanay kala baydhin reer banu hashim iyo reer banulmualib oo isku meel ay marayaan wuxuu leeyahay sidii miiraadka ama dhaxalka oo kalea khumuskaa loogu qaybinayaa reer banu hashim iyo reer banulmualib oo ninka waxaa la siinayaa inta gabadha la siiyey labanlaabkii ka qismat lirthi baa loogu qaybinaya oo lama sibayo beyna dakari waluntha waxaa kaloo qalada saddexaada ee iyaguna khumusulkhumus leh alyataama waa agoomaha sahmun oo min alkhumusna yusrafu lilyataama waa jamcu yatiim yatiimkuna waa sagiirun laa aba lahu waa ka yihi bilaa abin oo yatiimku sagiirun oo bilaa abin in lam yar ixtilaamun waa haddaanu qaangaadhin mar hadduu qaangaadho agoonnimadii uu ka baxo laa yutma bacda ixtilaamin agoonnima ma jirto qaangaadh dabadeed ka hooyadii dhimatay inagu rajiga aynu naqaano yatiim lama idhaahdo isaga munqaic magacaasaa la idhaahdaa waxba markaa ku heli maayo inay hooyadii dhimatay waayo sahmi kalena waxaa le alfuqaraa walmasaakiin baa iskale yusraf lilfuqaraai walmasaakiin intay leeg baa markaa maa yafi bixaajatin baa la siinaya saddex ka midana laguma gaabsan karo bal waa lagu caam yeelayaa sidii zakadaynugu soo martay sahmina waxaa iskale ibnu sabiilka qofka musaafirkaa ee qudima fi zakaati oo ah musaafirkii safar bilaabayey ama safar ku dhex jiray isahaydu ay ka goday markaa qoladii shanaad iyo shantaa qolo ayaa khumuskaa loo qaybinaya markaa markuu leeyahay qudima fi zakaati fuqarada iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilku waa kuwii zakada lagu soo sheegay weyi wlfuqaraa buu sugnaadiye walmasaakiini kamaal ibni sabiili suu ugu sugnaaday qudima kuwan waa la hormariyey fi zakaati baa lagu hormariyo faqiir ciduye miskiin iyo ibnu sabiil cidda looga jeedo kitaabu zaka baad kusoo baratay buu ujeedaa wa arbacu akhmaasi buu yidhi waa yahay shanta meelood afartii kale qasmulmaali buu yidhi yuqsamu waa la qaybinayaa maaluha maalkeeda lishaahidi lwaqcati baa loo qaybinaya dagaalka kii goobjooga u ahaa ee lilqitaali ee xadara u yimina lilqitaali liajli qitaal dagaal awgii u yimi yaanu dagaalamin bee liraajilin ka lugtaa sahmun qori baa u sugnaaday kama halaathatu sida saddex qoriba lifaarisin ay ugu sugnaadeen in maata hadduu dhinto markii khaniimadaasi la helay dabadeed lilwaarisi dhaxlihiisa ayuu u sugnaaday sahmigiisu ama asunkiisu intaan laba qaybsan khaniimadii hadduu dhinto iyadoo dagaalkiina uu dhammaaday waalcabdi buu ihi walunthaa wa iflin yugni walilcabdi buu ihi addoonkii iyo walunthaa ruuxii dumarka ahayd khunfuna waa lamide wa tiflin iyo ilmo yar oo yuqni dagaalka wax ka taraya iyo wa kaafirin gaal oo xadarahaa macrikada yimi iyo waqcada biidni imaamina xaakimkeenna ogolaanshihiisa ku yimi sahmun qori baa u sugan qorigaasoo aqalla ka yar maa badaa emaa dahara dikru waxa sheegistiisu ay hore u caddaatay waxaa sheegistu hore u caddaatay waa sahmu raajil ninka lugtaa qorigiisa qori ka yar qadarahu limaamu imaamka ayaa qadaraya xaysu ijtahad bimacnaa waanu ku ijtihaadayaa bijtihaadihi buu ku qadaraya walfay waaye halkana wuxuu kaga hadlayaa waa inagan yihi khumus shan qolaa loo qaybinaya nebiga calayh isalaatu wasalaam qaraabadiisa agoonta waxa weeyaan fuqarada iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka afartii qayboode kale soo hadhay waxaa loo qaybinayaa ragga dagaalka markaa yimi ee inay dagaalamaanna u yimi dagaal goobjoog waa inay dagaalamaanna u yimi lishaahid ilwaqca ee almacrika xataa dagaalkoo socdaba ha yimaadaane waxaa shardi ah an yakuunu miman yusamu lahum kuwa qori go-aan leh inay ka mid noqdaanoo qolooyinkaas soo socda oo dhami kuma jiraan hadday dagaalka yimaadaan waxaa kaloo shardiga lilqitaali inay u yimaadaan inay dagaalamaan inay u yimaadaan yaanay dagaalaminba oo ha la idhaahdo dhabarjibinta inaga ilaaliya oo ciidanba yaana is arkinbe mar hadday dagaal u yimaadeen waa leeyihin ninka markaa ciidanka lugtaa ka midii wuxuu leeyahay sahm yusrafu liraajilin ka lugtaa sahmun baa loo sarfin oo la siin raajilkuna waa aladii yuqaatil calaa rijl waa ka dagaalama isagoo lugihiisa ku socda sahmi waaxida buu leeyahay ka faariska ee faraska saaranna saddex buu leeyahay qori isagaa le laba qorina faraskiisa marka halkii faraska hadda waxaa gelaya waxaa gelaya dee tignikada ragga tignikada markaa saaran kuwaasaa gelaya qolooyin kaloo waxaa jira oo haddii ay goobtaa dagaalka yimaadaan weliba biidn alimaam ay ku yimaadaan alimaam alacdam baana loo jeedaa waa ka ahlulxalli walcaqdi ay isku waafaqeen calaa tawliyati inuu ummadda hogaamiye u noqdo ama khaliifo ka horeeyey baa isaga magacaabay ama ku dardaarmay ama waaba dee nin inqilaabe xoog ku qabsaday amiiruljeishkule isaguu la mid yahi imaamku la mid yahi oo idankiisu waa ka idin alimaam weeye marka waa addoonkii iyo ruuxii dumarka ahayd iyo ilmo yaroo laakiin dee dagaalka wax ka taraaya oo yuqniyay fi lqitaal iyo mid gaala baa yimi biidn alimaamna waa ku yimaadeen radki waxa la idhaha baa la siiyaa cawri gaf laakiin waxaa shardiga cawrigafkaa la siinaya waxaa loo xantoobinayaa sahmiga ugu yar ee muqadarka waa inaanu leegaan aqalu kaasoo ka yar maa badaa ka muuqday ee dahara dikruhu oo ah sahmu raajil qoriga uu qaadanaya ninka ciidan ka midee lugta waa inuu ka yaraado oo radkhina lama gaadhsiiyo sahmi lama gaadhsiiyo marka imaamkaa ku ijtihaadayo qadarahu limaamu xayu ijtihaad waa kaa yidhi walfayu buu ihi faygu maa yuukhadu oo waxa laga qaato min kufaarin gaalo fii amnihim amnigooda maray ku sugayeen ay min hayri qitaal dagaalaan lagaga qaato tusaalu markaa u sheego wuxuu ihi kalcushri weeye waa sida toormeeloodo meeshii min tujaarin ganacsato gaala laga qaadayo tujaar lkufaar markay xoolahooda iyagoo wata bilaad lislaam ay soo galaan imaamku wuxuu ka qaadayaa toban meelood meel buu ka qaadaya cumar ibnu khaaab baana radia allahu canhu ahaa qofkii u horreeyey arrintaa jideeyey oo leysa cala lmuslimiina cashuurun buu odhan jiray inama alcashuuru cala alyahuudi wanasaara muslimiinta cashuur laguma laha cashuur yahuud iyo nasaara ayaa lagu leeyahay waxaa kaloo ka mida kooda dhinta cidda xasho aan lahayn xoolihiisu fay bay noqonayaan waxaa la mida ka murtadkaa ee intuu markaa diinta islaamka ka baxo gaalnimadaa ku dhinta isna xoolihiisu fay bay noqonayaan markaa xoolo kasta oo gaal laga helay oo dagaal la-aan lagaga helay ayaa fay la idhaahdaa fayga haddaba see loo qaybinaya wuxuu ihi fa khumsuhu shan meelood marka loo dhiga meel ahaani kalkhumsi khumuskii oo kale weeye min haniima xaalo khumuskaasi haniime uu ka mid yahay oo shan meelood marka loo dhigo meel ahaan shantii qole ayaa iska leh ee khumusulkhaniimaha lahaa nebiga laga bilaabo calayh isalaatu wasalaam ilaa ibnu sabiil laga soo gaadho walbaaqi inta soo hadhan liljundi ciidankaay u sugnaato xawow way koobeen taqsiimahu yanaa qaybintiisa qaybsashadiisa iyaga ayaa xaq u leh baabu ljizyati baabkani wuxuu ka warramaya waxa loo yaqaano aljizya jizyadu waa xoolaha laga qaado gaalada qeyb ka mida oo lagula heshiiyo waxaana jizya loo yihi waa maakuuda min almujaazaat liannaha jazaau likafina canhum difaacaynu difaacaynay abaalmarin u tahay iyo degenaansho ay degan yihiin dee dhulkii islaamka jiza ayaana lagu jamciyaa sida firya iyo firan oo kale yaa haddaba jizye gaalka jizye laga qaadaa waa kee muslim lagama qaadee wainamaa tuukhadu waxaa laga qaadaa un jizyada min xurin mid xora oo dakarin lab oo mukalafin ah qaangaad oo miyir qaba oo lahu isaga kitaabun kitaab uu sugnaaday kitaabkaasoo ishtahara caan baxay yani min ahli kitaabi ah yahuudiya ama nasraaniya aw ilmajuusi aw yuukhadu ama waxaa laga qaadaa min almajuusi baa laga qaadaa majuusta waa kuwa dabcaabudka ah duuna man mid lagama qaado tahawada diinulyahuud ay galeen aabaa'uhu aabbayaashii macnaa abihi iyo awowyadii min bacdi bicati lhudaa hanuunka intii lasoo diray kadib aqaluhaa jizyada inta u yari fi lxawli sanadkii diinaaru dahabin wey waa diinaar oo min dahaba wa dicfuhu diinaarkaa labanlaabkiina yuukhadu waxaa laga qaadi nadban min mutawasiti rutabi ka derajadiisa dhaqaale dhexdhexaad ay tahay wayuukhadu waxaa laga qaadi nadban min haniyina arbacun afar diinaar baa laga qaadi idaa qabil hadduu aqbalo washrud shardi buu ihi oo nimankaa gaaladaa ee ahludimaha ah waxaad u shardidaa imaamow diyaafatan martigelin liman mid ay martigeliyaan nazala bihim iyaga markaa ku dega oo martiyo muslimiinta ka mida alaaatan saddex maalmood ay martigeliyaan wayalbasuu washrud lahum waxaad u shardidaa yalbasu an yalbasuu inay xidhaan alkhiyaara maryo maryaha muslimiinta ka duwan wa fowqa thawbin aw fowqa thawbin aw jacaluu ama inay yeelaan u shardi zunnaaran baradhi ama dhexxidhad fowqa thawbin maro dusheeda inay yeelaan wayatrukuu u shardi inay ka tagaan rukuuba khayli xarbina fardaha aynu dagaalka u isticmaalno walaa yusaawu u shardi inaanay la sinaan almuslimiina muslimiinta fi lbinaa xagga dhismaha waay wuxuu inoo sheegay cidda heshiiska lala gelayo in jizye laga qaado dabeetana dee muslimiinta dhulkooda deganaado lana ilaaliyo nafyo maal ahaanba horta waa ka xorta oo addoon isaga waxba laga qaadi maayo waa ka laba oo dumarkii waxba laga qaadi maayo waa ka qaangaadhka miyirka qabo mid waalan ama yaroon qaangaadhinna waxba laga qaadi maayo waayo dee dhiigoodaa lagu ilaalinayaa jizyadan gabadha iyo ka waalan iyo ka yar iyo addoomaha iyo kuwaana marka horeba dhiigoodu waa ilaashay oo gaalaba ha noqdaana muslimiinta uma bannaana inay laayaan saa ogeed baan jizye looga qaadahayn waxaa kaloo shardiga inuu ahlulkitaab noqdo lahu kitaabun kitaabun ishtahar oo kitaab caan baxay yacnaa min ahli kitaaba oo yuhuuda ama nasaara ah labaduba kitaab markaa caan baxay bay leeyihin shaaca bayna annaasi amr annahu min alkutab min alkutub almunazalati min cindi illah waana towraad iyo injiil majuustiina waa laga qaadayaa waayo shubhatu kitaab bay leeyihiin marka halkaa waxaa la qadari karaa aw lahu shubhatu kitaabin ama wax shubhatu kitaab mid leh wa hum lmajuusu weeye ama almajuusi baad odhanoo waxaad ku cadfi doontaa min xurin akr dakar mukalafin halkaasaad ku cadfi doontaa marka majuustuna waa kuwii dabcaabudka ahaa xadiidka cabdiraxmaan ibnu cawf ee bukhaari wariye baa ku soo arooray inuu nebigu majuustii meesha hajar la idhaa deganayd uu ka qaada jizyo marka waxaana yidhaahdaan qolooyinka taariikhdu kitaab bay lahaayeen oo la rafciyey laakiin wax daliil saxoo taa sugaya ma hayno laakiin waxa cadaynu hayno waa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka qaaday jizyo wakhtigiisa jizyada haddaba inta in leeg baa laga qaada dadkii laga qaadayay garanee waxaa laga qaadayaa sanadkii buu ihi hal diinaar yanaa aqalu qadri waajib waa hal diinaar diinaar ka yar laga yeeli maayo walaa yujziu aqalu min diinaar xadiidkii mucaad baana deliishanaya dacfi baana sanadkiisa ku jira calaa kulli xaalimin diinaaru aw cidluhu min mucaafiriyin dacfi baa ku jira diinaarku waa inuu dahab noqdo diinaaru dahab wa dicfuhu ayaa yuukhadu nadban min mutawasit rutab kahayntiisa dhaqaale ee dhexdhexaadka tee faqiirna aan ahayn hanina aad aan usii ahayn laba diinaar baa laga qaadayaa buuri laakiin waa nadban waajib ma aha oo hal diinaar haddii laga qaado la dembaabi maayo kooda hanigee hodankee xoolaa badan haystana waxaa laga qaadayaa buuri arbacun afar diinaar laakiin waa idaa qabil oo hadduu aqbalo oo meesha dee baayactan baa la gelaya afar diinaar bixi shan afartu diinaar afar diinaar weliba xad maahe waa lala baayactamayaa oo intaa in ka badan baa lagu baayacaya haddii marka waa waajib mumaakasatu waa waajib weye hadduu markaa aqbalo afar diinaar ama ka badanba waa laga qaadaya axkaamta kale jizyada la xidhiidha waxaa ka mid ah u shardi buuhi in loo shardiya arrintanna waa nadbi macnaa heshiis kula gal markuu leey waa shurud heshiis kula gal weeye nadban cidda muslimiintaee soo martida inay martigeliyaan oo saddex maalmood ay martigeliyaan saddex ka badan markaa waajib maaha diyaafadaaba saddexdaas saddex wixii ka yarna markaa min baab ilawla wakadalika waxaad u shardidaa buu yihi taa hore nadban baynu la tani waa wujuuban washrud ay calayhim waxaad u shardidaa qoladaa yuhuudiya kiristaanka iyo majuusta ahlu dimaha ah yalbasu an yalbasu inay xidhaan alkhiyaana dhar dharka muslimiinta ka duwan ay libaasan oo yughaayiru libaas almuslimiin si loo garto dee nimankani cidda ay yihiin ile muslimiintuna xuquuq gaara bay leeyihin iyaguna qaab gaaroo loola dhaqmaa bay leeyihin wax isku wada khaldanoo isku wada dhara markaa lama lama ogola marka meel aanay caado ahayn in maro lagu dul tolo ayaa loo maro ku dul tola tusaala halkaa garabka oo kale ayaa loo marada xidhan tahay hadday caddahay maro midab kalaa ku dul tol saasaa la odhanaya iyaga laftooda lasii kala duwayaa tusaale ahaan waxaa la odhanayaa nasraanigii maro buluuga ku tol kii yuhuudiga oo kale maro huruuda ku tol kii majuuska ahay oo kale maro waxaad ku tashaa casaana ama madowa waxaa muslimiinta in laga sooca ayaa la doonaya waxaa kaloo la odhanayaa oo lagula heshiinayaa washrud lahum an yajcaluu zunnaaran zunnaarku waa wax dhexda lagu xidho so dee baradhidii oo kale dee ka suunkii dhexda lagu xidhan jiray waxaan iminka dhexda la yska wada xidhaya culimada qaar waxaaba yidhahda halkaasi kasoo jeedaaba raggan suunka dhexda ku xidhanaya ee suunkiina muujinaya ee u muuqdo oo wixii iyaga loo shardiyi jiray bay dhahdaan marka labada in la jamciyaa shardi maaha lubsu khiyaar iyo lubsu zunnaar almuhim waa cumar ibnu khadaab siduu u shardiyey maqsuudka iyo ujeeddaduna waa inay yeeshaan calaamado muslimiinta ay kaga duwayin walow kuwa ayaanay noqonba iminka yuhuudda oo kale yeman degan badankoodii ardul falastiin baa loo raree oo dee yuhuud badan baa yeman degeneyd oo magaalooyin xataa iyagoo aqlabiyada ay lahaayeen baa jirta fil yaman ashimaali marka khamiiska ee dharkaasi iska xidhan yahay yamantuma xidhan yihin laakiin waxay leeyihiin kolmo tima ah timahaas timihiisu halkaa waxa weeyaan ayuu duuduubaya halkaa halkaasay tima ka laalaadaan markaasaad garanaysaa inuu yuhuudi yahay inta kaleo dhan garan maysa faxray buu ku hadlayaa khamiiskii buu xidhan yahay waa yamanigaa yamaniyiinta u eg aanad ka sooci karin marka haddee ku filan taas mar hadday tahay calaamad lagu garanayo yuhuudinimadiisa waaye arrintani waxay noo muujinaysaa calaamadaha la leeyaha loo yeelo dadka gaalada ah ee muslimiintu ay xukumaan ee muslimiinta waxa weeyaan la degan muslimiintu dhiig iyo maalba u ilaalinayaan islaamku halku dhigay gaalo gaal dulli buu mudan yihi wixii cize iyo sharaf uu ku heli lahaa isaga ayaa diiday walilahi alcizatu walirasuulihi walilmuminiin cid ilaahay uu hoosaysiiyey oo hoosu u dhigay inaynu ikraamno inuu maamuusnana maaha oo cid maamuusi kartaa ma jirta si ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa inoogu sheegay waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim dadka muslimiinta ahina waa inay iyagu inay gaalada ka sarreeyaan oo cizada iyo sharafta ay leeyihiin si kastoo xaalku yahay waa inay aaminaan afanajcal muslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun alislaamu yaclu walaa yuclaa calayh waa athar saxaabo badan ka ansaxay xadiid marfuuca isagoo ama ansixinin islaamku isagaa sarreeya lagama sarreeyo wa antum lacalowna in kuntum muminiin de ilaahay baaba yidhi idinkaa kuwa sarraynta badan hadaad muminiintiinoo iimaanka ayaa markaa lagu sarreeyaa maanta xaalku sidaa waa ka duwan yihi oo dadka muslimiinta xataa in badan oo ka mid a dhexdooda waxaa mucazaz oo mukarama ka la cizeynaya la karaameynaya gaalka oo inuu muslimkaba ka sarreeyo ayaa la aaminay taasina waxay ka dhalatay iimaanka oo daciifay iyo aqoontii diinta islaamka loo lahaa oo yaraatay waxyaabaha ka dhashay waxaa ka mida in arrimahaasi laga tegey in qofkii dadkii muslimiinta gaaladii aanad kala garanahayn wadamada ay wada degan yihiin oo ay isku dhar yihiin oo xoob aanay ku kala duwanen xagga muuqaalka ila labadan qof inay muuqaal ahaan ku kala duwanaadaan axkaam baa ku xidhan oo qofkan inuu muslim yahay haddaad garato salaantii baad ku bilaabaysa kanna inuu gaal yahay haddaad garato salaantii ku bilaabi maysa wahaakadaa gawricii laftiisii baa ku xidhan gaalada qaar baa dee gowracoodu oo aan waxba xalaalayn ahayn ahlulkitaabka marka laga reebo oo guurkii dumarkooda ku xidhan marka waa muhim in la kala garto oo muuqaalka guud lagu kala garto yaa muslima yaa gaala laakiin wixiiba haddii ay isu wada ekaadaan dhibaato badan ayaa dhacaysa waana tamaan dadka muslimiinta haysata waxaana laga yaabaa dadka qaarkood masaa-isha marka laga hadlaya inay yidhaahdaan arrintaasi waa takoor nacam waa takoor laakiin waa takoor saxa weeye cidda ilaahay ina yidhi takoora waynu takoorayna cidda diinteennu ayna tidhi takoora waynu takoorayna takoor baad ka sheekaynaysaahee in la laayaaba bannaan faktul mushrikiin baaba ilaahay subxana watacala yidhi iyadoo dee layntaasi le axkaam gaara oo kuwa la laynaya ay yihiin kuwa muslimiinta dagaala kula jira ee kuwa muslimiinta heshiis nabadeed kula jira ama la degane muslimiintu ay xukumaan kuwaasi dhiigooda islaamku u ilaaliyey islaamku ballanka iyo heshiiska iyo cahdiga aad iyo aad buu u dhowra qofka gaalkaana gaalnimadiisa in u dila lama odhan gaalnimada waxyaabo kale markay u raacaan ayaa la dilaya waaya waxaa kaloo ka mida inaan loo ogola inay fuulaan fardaha dagaalka markaa farduu fardo dagaal inay noqdaan shardi maaha oo qeyd maaha an takuna alkhaylu lilxarb laakiin dee inta badan fardaha halka loo isticmaalo ayaa dagaal iyo jihaad waacidu lahu ma statactum min quwa wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduw llahi cadwakum markaa farasku xataa haddaanu dagaal ku habboonayn oo yahay faras jaban ama faras weyda ama xanuunsanaya xataa inay fuulaan looma ogola dameeraha iyo baqlaha iyo waxaa ha fuulaan fardaha fuulistoodu waa sharaf weeye weliba waa inaan lugaha ka kala ridine labada lugood waa inay dhinac wada mariyaan oo gudub waa inay u fuulaan fardaha wuxuu ihi halkana wuxuu kaga hadlayaa wakadalika waa in dhismayaashoodu dhismayaasha muslimiinta aanay la simin inay ka sarreeyaan daayo waa haddii ay muslimiin jaar la yihiin laakiin haddii ay kelidood xaafad degan yihiin ama tuulo intay doonayaan dhismayaashooda ha sarraysiyaan oo ha gaadhsiiyaan wuxuu ihi wantaqada waa buray alcahdu ballankii lala gala cahdu dima weeye bijizyatin jizyo bisababi jizyatin jizyo sababteed jizyadaasoo manaca uu diiday inuu bixiyo waxoolii lagula heshiiya inay bixiyaan hadday bixin waayaan waa buraya xukma sharcin iyo xukum sharci wabixukmi sharcin buu ku buray xukum sharci oo dafac wuu ka hor yimi wa bitamarudin fallaago wuu kaga hor yimi yani uu diiday oo uu yihi anigu ma ma aqbalay axkaamta shareecada lagu socodsiinayaa diinta islaamka lagu xukumayaa laa harabin carar inuu markaa ku difaacay maya haddii xukunkii islaamka uu ka cararo tusaale ahaan dee rajmi baa ku waajibay ama jald markaasu cararay toos umuu diidina u baxsaday ama jizyadii toos umuu diidina u baxsaday biacni buu yidhi duris filislaami islaamkii ay duraan oo ilaahay subxana wa tacala wax ka sheegaan ama diin ulislaam oo nebiga calayh isalaatu wasalaam aw ficilin ama ficil ficil ay sameeyaanoo yaduru dhibaya almuslimiin ayaa annaqdu ayaa buritaanu ku xaasili marka annaqdu buritaan heshiiskii lala galay uu burayaa biacni buu ku xaasili filislaami ay duraan aw ficilin buu ku xaasili ficilkaasoo yaduru dhibaya almuslimiina muslimiinta laakiin ficilka muslimiinta dhibaya sida inay dee muslimiintii jaasuusaan tusaale ahaan ama dee ay qacu ariiq iyo waxaa qof muslima ku sameeyaan taasi iyadu shardi bay leedahay si heshiisku ugu buro low yushratu waa haddii loo shardiyo marka hore tarkun inay arrimaha daayaan oo heshiiska lagu daro wantiqaadu cahdin bihina loo shardiyo taana uu ka tegey laakiin waa iyada lafteeduna waa shardi oo la idhaahdo ware waxaa muslimiinta ma jaasuusi kartaan ma dhibi kartaan caawraadkooda ma eegi kartaan haddaad samaysaanna heshiiskuu ku buraya haddii marka hore la yidhi weye haddiise marka hore aan sidaa heshiis lagula gelin arrimaha samayntooda heshiiskii lala galay ku buri maayo haddaba maxaa la yeelayaa heshiiskii lala galay hadduu buro oo arrimaha la sheegay uu ku buro walimaamu buu ihi imaamkii muslimiinta hogaamiyoodii khuyira waxaa la doorgelin fiihi kii dimiga ahaa kama sida kii loo doorgeliyey kama sida shaygii loo doorgeliyey fii kaamili mid dhammaystiran oo qod usira lasoo qabtay walimaamu khuyira waxaa la doorgelin imaamkii waxaa la doorgelin fiihi ay fii man intaqada cahduhu min ahli dima kii ahlu dimaha ee heshiiskii lagula jiray uu buray kamaa shaygii oo kalea la doorgelin fii kaamilin mid dhammaystiran la doorgelinayey fii xaqi kaamilin kaasoo qad usira afartii de arrimood ee kan lasoo qabtay ee ninkaa la doorgelinayey baa kan marka hore heshiiska muslimiinta kula jira heshiiska uu ka jabayna imaamka la doorgelin afartu maxay ahaayeen de in la dilo in la addoonsado in la iska sii daayo in madax furasho laga qaato waay waa haddii heshiiskooda uu ku buro waxaan dagaal ahayn haddiise iyagoo heshiiska muslimiinta kula jira ay ku bari furaan oo ay la dagaalamaan waa dilun kitaabu saydi wadabaa'ixi kitaabkani wuxuu ka hadlayaa asayd oo ugaadha ah iyo addabaa'ix madbuuxaadka waxyaabaha la gowraco yani maa yaxilu min asayd maxaa ugaadha ka mid oo xalaala wamaa yaxilu min adabaaixi waxyaabaha la gowrace maxaa ka mid oo xalaala marka asayd laba macno waa loo isticmaalaa in master laga dhigo bimacna istiyaad uu noqdo ugaadhsi sida uxila lakum sayd lbaxri ee istiyaadu sayd lbaxr bimacna almasiidna waa noqdaa kii la ugaadhsaday lasoo qabsaday laftiisa wuxuu yidhi haddaba min muslimin muslim markay ka ahaadaan iyo wadii kitaabin iyo mid ahlulkitaaba xaggii markay ka ahaadaan ugaadhsiga iyo gowrucu yacni asaydu ugaadhsigii iyo wadabxu gowricii min muslim muslim xaggii markay ka ahaadaan wadii kitaabin wa min dii kitaabin mid kitaab u saaxiiba xaggii ay ka ahdaan yahuudi ama nasraaniya xalla xalaaloobayaan laa wathaniyin mid wathaniya sanamcaabuda xaggii maray ka ahdaan maya walmajuusi majuuskii xaggiisa maray ka ahdaanna maya aslan yani asal ahaan wathaniya ama majuusiya oo bimacnaa labadiisa waalidba waa majuus ama waa wathaniyiin ama midkoodba ah waxaan sharطu daabixin wasaa'idin xilu munaakaxatihi qofka ugaadha uu toogtaa ay toogashadiisa xalaal ku noqonayso iyo ka neefka uu gowracaa gowriciisa xalaal ku noqonaya waa ka guurkiisu xalaashayay muslimka ayaa guurkiisu xalaalyay yuhuudda iyo nasaarada yuhuudda iyo nasaarada guurkoodu xalaasha yahayna waa kuwa aan asal ku lahayn wathaninimo iyo majuusinimo hadday hooyadii tahay wathaniya aabihiiba yuhuudi ha noqdee gabadhaasi xalaal maaha muslimka xalaal maaha hadday hooyadee tahay majuusiya aabaheedba nasraani ha noqdee gabadhaasi xalaal maaha muslimka kadalika gawricin waa saasoo kale washarطu buu ihi shari fii maa shaygii xallalu culimadu ay xalaal ku sheegeen xayawaankii beriga ka mid ah in yuqdari haddii la karo calayhi awood loo yeesho qaطcu kuli xalqin weeye shardigu nguricadoo dhan in la jaro waa mari iyo nguricasoo dhan xayثu meel la jaro alxayaatu noloshii neefka noloshiisu mustaqiraة اxukmi mustaqaru اxukmi xukum ahaan mid sugan ay tahay bijaarixin lagu jaro mid dhaawacaya laa dufurin cidi maya haddii lagu jaro xalaal noqon maayo aw cadmin ama laf lagu jaro marka halkan wuxuu inoo tilmaamay xagga marka laga hadlayo daabixa iyo saa'idka ugaarsadaha ugaarhsigiisii dee ay ku dhimato ugaadhu gowraclaan waxaa shardia inuu muslim noqdo ama ahlukitaab noqdo labadaasunbaa gowracoodu wuxuu xalaaleeya cidda ka soo hadhay oo dhan gowracoodu xama xalaaleeya waa bakti sida wathaniyiinta sanamcaabudka iyo majuusta iyo kuwaas waay haddaba dabxigii gowraca laftiisiina maxaa loo shardiyaa xayawaankii baa laba u qaybsanaya maqduur calayhi iyo hayru maqduurin calayh mid la gowrici karo dee birtii lala gaari karo maxalu dakaadkii meeshii ahayd gowricu inuu ku dhaco maqduur calayhi baa la dhaa iyo hayru maqduurin calayhi mid aan birtii lala gaari karin ama wixii lagu gowracayey maxalu dakaadka aan lala gaari karin haddaba hadduu yahay maqduur calayhi xayawaan beriya oo maqduur calayha oo la gowrici karo ama la naxrin karo la dhuundhabi karo hadduu yahay waxaa shardiya buu ihi qaطcu kuli xalqin waa mari labada hunguriba waa in la jaro hunguri cadka iyo hunguri caska xalqigu waa kaa neeftu ay marto hunguriga neeftu marto weye mariguna waa hunguriga cuntada ay marto labadaba waa in la jaro haddii labadaasi in yar ay iska haystaan neefkaasi waa bakti weeye oo in la cunaa ma banaana labada hunguriba waa in la jaro goorma waa in la jaro labada hunguri labada hunguriba waa in la jaro iyada oo xayaatun mustaqira ay ku jirto nolol sugani oo isagoo marka horeba yacnaa nafta badankeeda ay ka baxday oo in yaroo nafahoo nafta neefka la gowracay ee iska rafa inay ku jirto oo kale ay ku harsan tahay haddaad gowracdo gowracagaasi xalaalayn maayo maydaan fahnay tusaalahaan bahal baa cunay dabeetana waad neefkii oo rafanayaad soo gaadhay rafadka neefka la gowraca rafanayo kalu rafanaya khalaas gowracaagaasi waxba xalaalayn maayo waayo leysat fii xayaati mustaqira marka hore nafta badankeediiba horey uga baxdaba in yaroo bikayri ikhtiyaarihi doorasho la-aantiisa kusii rafanayo oo neefka la gowracay rafadkiisao kale u rafanayo ayuunbaa ku hadhay ida intaha ilaa xarakati madbuux laa tuxiluhu dakaatu haddii uu nolol ka gaadho neefka la gowracay nolosha ku jirta oo kale neefkaa gowrac xalaalayn maayo waa goorma taas waa haddii ay meeli ku soo dunto ama bahal uu cuno tusaale ahaan ama uu cuno geed inuu xoolaha dilo la yaqaan laakiin xanuun awgii hadday tahay oo kale xarakatulmadbuux ba ha noqoto noloshiisuye gowracu xalaalanaya markaa waayo waxaa lagu gowracayana waxaa shardiga inuu noqdo jaarix wax jaraya waa inuu noqdo ila waxaa la rabaa labada hunguriba in la jaree waxaasi bir ha noqdo naxaas ha noqdo qasab ha noqdo dhagax ha noqdo qori iyo loox ha noqdo ku doonayaba ha noqdo wax jaraya waa inuu noqdo un oo midida iyo birtu shardi maaha waxaan la ogolayn uun in lagu gowraco laf oo ilkuhuna ay ka mid yihiin lafta sababta loo diiya rasuulkaa sheegay oo jinka muslimiintaaba hilib loo saaraa wa kadalika ciddina laguma gowrici karo waa mudya alxabasha gaala ayaa wax ku gowracatay xabashida gaalada wax ku gowracatay buu nebigu alayh isalaatu wasalaam dee neefkiina nafta uu ku silcinaya labadaas neef ilig lagu gowracay ama ciddi lagu gowracay la silci soo maaha bijaarixin laa dufurin aw cadm wuxu uhi washarطu shardigu fiimaa shaygii ay fii dabxi maa shay gowricistii xalaluu ay culimadu xalaal ku sheegeen oo ka mid a xayawaanaadka berigaa in yuqdari calayhi haddii la awoodo waxaa loo kasriyey dee lqaafiya une in yuqdar weeye waa majzuume qaطcu kuli xalqi weeye shardigu hunguricadoo dhan in la jaro waa mari hunguricaasoo dhan in la jaro xayu meel la jaro alxayaatu noloshii mustaqaru xukmi xukum ahaan mid sugan ay tahay bijaarixin lagu jaro wax dhaawacaya laa dufurin ciddi maya aw cadmin lafna maya noocii labaad baa inoo haray hayru maqduur caleyhigan kii aan waxa lagu gowracaya aan lala gaari karin halkii laga gowracayay oo sababto ay tahay dee inuu cararay tusaale ahaan wuu fakadayba ama sababtu waxa weeye meel buu ka dhacay oo gar buu ka dhacay ama ceel buu ku dhacay oo meeshii laga gowrici laaba hoos bay jirtaa see la odhanaya kaas waayru maqduurin midaan la awoodin calayhi ee calaa dabxi gowricistiisa saydan xaalo uu yahay ugaadh awil baciira ama xaalo uu yahay neefkii geela ahaa kaasoo nadda awil baciira ama neefkii geela ahaa dheh neefkaa geelaayo nadda baxsaday cararay aw taradda ama shalwaday oo meel ka dhacay fadabxuhu gowriciisu aljarxu waa in la dhaawaco oo meel kasta oo jirhkiisa ka midii madbax bay noqonaysaa makaanu dabxi bay noqonaysaa marka meel kastoo aada midida kaga dhufataaba gowrac bay u noqonaysaa mar haddaan lala gaari karin dhuuntii ama cunihii daan lala gaari karin goormay gowrac noqonaysaa in yushiq waa dhaawacaasi hadduu naf bixiyo oo bikayri cadmin waxaan laf ahaynna lagu dhaawacay walaa dufr ciddina aan ahayn markaa neefkii wuu cararay ama meel buu ka dhacay ceel buu ku dhacay gar buu ka dhacay lama gowrici karo oo meeshii laga gowricila la gaari maayaba see loo gowracaya gowriciisu waa in la dhaawaco halkee laga dhaawaco meel kastoo jirkiisa ka mida laakiin maxaa shardiga dhaawacaasi waa inuu dilo haddaanu dhaawacaasi dilin uu iska sii noolaaday oo dhaawaca lagu sameeyey gowrac noqon maayo baktigu marka dambe noqonaya hadduu dhinto waxaa markaa lagu dhaawacayaana kuwii laysu diiday waa inaanu ka mid noqon oo haddee laftii iyo iyo cididiiyo kuwa inaanu ka mid noqon taasina waa kaa halkana wuxuu ka gelayaa aw jarxudaas uu marlabaadka soo celiyey ugaadhi buu halkan ka gelaya iyo siyaabaha iyaduna ay ku gowracanto wuxuu leeyahay aw jarxu ama dhaawicistiisa ayuu gowriciisu noqon aw dabxu ama gowriciisu jarxu waa dhaawicista la dhaawaco aw mowtu ama waa dhimashadiisa bilfami haddaynu fa ka dhigno ma fa baa idiin qora mise hayn nuska qaarkood baa markaa fa qoraya af uu ku dhinto bimacnaa xayawaankii lagu ugaadhsanaya afkiisa uu ku dhinto aygii dee ama shimbirtii ama arimacadkii ama shabeelkii lagu ugaadhsanayabaa afkiisa ku dilay ama bilami uu ku dhinto ciijintaa uu ciijiyey bahalkii lagu dira ee qabanayay waay aw mowtuhu buu gowriciisu noqon aw mowtuhu buu gowriciisu noqon doonaa dhimashadiisa uu ku dhinto biirsaali kalbin ay lagu diray aygaasi oo jaarixin ay ugaadheeda ay mucallamin ah aw hayri ama waxaan ay ahayn aygu waa tusaale u neh xayawaan kastoo loo tababaray in lagu ugaadhsado hayrkaasoo min sabucin dugaaga dugaaggaasoo mucallamin mid la tababaraya wa tayrihi ah bimacnaa ugaadhsiga shimbirihiisii damiirka ku jira tayri wuxuu noqonayaa isdiyaadka tayrihi ay wa tayri sayd shimbirihii iyagana loo tababaray ugaadhsiga waaye wuxuu ku leeyahay haddaba ugaadhi oo kale iyadana maxaa gawracu noqonaya waxaa gawracu noqonaya in la dhaawaco oo maxay lagu dhaawaco jaarix waa in lagu dhaawaco shardi taas wax wax waxa weeyaan dee jaraya xabadoo kale lagu dhufto waran leeb waxyaabahaas laakiin haddii dhagax lala eegto kaa dhagaxa lagu dilo waa bakti ama bud baa ayaa lala eegtay warankiibaa gudub ugu dhacay tusaale ahaan oo culayskiisa ku dilay waa baktikaas waa inuu dhaawaco mar hadduu dhaawacay oo u dilay wixii aad ku ridaysay isagaa gawracu noqonaya khalaas gawrac kalema maaha xabad baad ku riday ugaadhi bismillaahi baa tule xabad baad ku riday xabadii baad dishay waa kuu gowracanta khalaas amaba se waxaad ku dirtay waxyaabahan lagu ugaadhsado dabeetana wixii baad qabashadii uu qabanayay ku dilay aygii ama arimacadkii ama shimbirtii hadaana u diray waana mid mucallam oo tababaran taasaa gawracu noqonaysa wuu inoo keeni doonaa waxa weeyaan haddii nolol aad ku soo gaadho adoo toogtayba haddana nolol kusoo gaadhay ama adoo ku diray xayawaanaadkaa lagu ugaadhsado ayaa isagoo nool aad soo gaadhay xaalku muxuu noqonayaa taas waa inala socota haddaba halka wuxuu ka hadlayaa xayawaanka lagu ugaadhsado si qabashadiisi iyo dilistiisu ay gowrac ugaadha ugu noqoto maxaa shardi u ah waxa shardi u ah inuu noqdo mucallam mukalabiin inuu mucalam ya adaba maxaa lagu garanayaa mid tababaran inuu y maxaa lagu garanaya si ugaadha uu qabta ee uu dilaa ay xalaal noqoto yuiicu waa inuu adeecayo aljaarixu kan lagu ugaarhsanaya yuiicu waa inuu adeecu amar qaato kayra maratin mar ka badan ida tumira marka la amro waduuna aklin ama xagga dambe kaga kaalay in yanzajir haddii uu reebtoomo duuna aklin yanaa cunis la-aanteed markaa saddex shardi buu u dhigay shardiga koobaad waa yuiicu kayra maratin waa inuu amar qaadanayo marka la dhaa qabo waa inu dhaqaaqayo arrintaasina waa inay soo noqnoqoto xataa tasiira caada ilaa ay caado noqoto marka imise jeer markay soo noqotay caado noqonaysa culimadu markay ka hadlayaan qaacidada alcaadatu muxakama waxay dhahdaan shaygu goormu caado noqonaya ashyaada qaarkood inay hal mar dhacaan bay caado ku noqdaan qaarkood laba qaarkood saddex qaarkoodna khalabatu danni baa loo eega tanaa tusaale ah waa in amar qaadasha ay ka soo noqnoqoto xayawaanka lagu ugaadhsanayo ilaa ay noola badato inuu edebsado u tababartay markaa tiro ma leh shardiga labaadna waa duuna akli waa inaanu cunin hadduu ugaadhii qabto uu dilo u cuno sida nebigu uhi calayh isalaatu wasalaam fainaka la falaa taakul fainamaa amsaka calaa nafsi hadduu cuno ha cunin waayo isagaa qabsada adiga kuubu qaban xadiidka xadii ibnu xaatim bukhaari muslim bay wariyeen shardiga saddexaadna waa yantahi in yanzajir waa inuu reebtoomo oo uu joogsado haddii wax laga reebo in yanzajir haddii wax laga reebo loo diido yantahi waa inuu reebtoomo duuna aklin cunis la-aanteed waaye masaladii aynu nidhi way noo socota oo masalada ku saabsan ka waran ugaadhi uu qabtay oo nool ayaad soo gaadhay ama tii aad toogatay oo nool baad soo gaadhay muxuu xukunku noqonaya wa inamaa yaxilu wuxuu xalaal noqonaya waxaa xalaal noqonaya uun sayidun ugaadh ugaadhaasoo adraka wuu soo gaadhay meytan isagoo dhintay ugaadhi aad toogatay iyadoo meyda aad u timi xalaal bay noqonaysaa wakadalika tii xayawaankii aad ku dirtay uu dilay waay aw ilmadbuuxa aw adrakahu ama uu soo gaadho sayiduna adraka wuu soo gaadhay xaala kowni xaalo uu yahay kalmadbuuxi sida kii la gowracay oo kale xaala alxarakati yacnaa fii xaali alxaraka dhaqdhaqaaq markaa xaalkeed wuxuu u dhaqdhaqaaqaya way noosha laakiin nolosha ku jirta xayaatu mustaqira maaha oo sida neefka la gowracay u rafto oo kale unbay u rafanaysa taasina waxba gowrac iyaduna kaagama baahna oo xayaatu mustaqira kuma jirto tii dhimatay oo kale ayay lamid tahay maxaa soo hadhay ugaadhi aad toogatay ama xayawaanka aad ku dirtay baa iyadoo dhaawacan laakiin xayaatu mustaqira ay ku jirta nolol sugani oo xayaatulmadbuux oo kale aan ahayn ayaad soo gaadhay haddaad iska dayso aad gowraci weydo waa bakti haddaad gowracdana gowracaasay xalaal kugu noqonaysa waay halkana wuxuu kaga hadlaya waxyaabaha mustaxabaatu dabx waxyaaba loo suneeye gowraca wa sunna waxaa la suneeyey buuhi an yaqtaca inuu jaro alwdaaja biyo buuflayaasha kamaa yanxaru sida loo suneeyey in uu dalooliyo labbat albaciiri neefka geela dhuuntiisa qaa'iman xaalo uu yahay mid saddex lugood ku taagan wawajih u jeedi almadbuuxa kaa doonaysa inaad gowracdo naxwa alqiblati xaggaa qiblada waa sunna iyaduna qabla an tusalli intaanad ku salli nebigana calayhi salaatu wasalaam qul waxaad tidhaha bismi illah oo bisinka horraysii salliga nebiga ka horraysii wasami bisinka u qabo fii udxiyatin udxiyadii wakabir wakabira allahu akbar nidho iyada labadaysu raaci wa biducaa'i ducadii bilqabuuli in laga aqbalo udxiyadaad ku ducaysanaysayna fajhara koru qaad marka waa inagii nidhi labada hunguri in la jaraa iyadu waa shardi neefku wax xalaal noqon maayo haddaan la jarin laakiin xowlalmariidada labadaa xide biyo buuflayaasha la idhaahee qofku markuu xanaaqo kace kara oo qoorta hareeraheeda mara iyaga in la jaraa waa sunna weeye haddii la jaro waa fiicanta haddii la jari waayena neefku wuxuu ku gowracaya labadii hunguri in la jaray waayo geela waxaa sunnaa oo fiican in la dhuun dhabo bartaa dhuuntaa laga dalooliyo haddii cunaha laga qalana oo laga gowracana waa gowracmaya laakiin waxaa sunno afdala annaxr waxaa kaloo sunnaa geela marka la gowracayo in jeeni markaa la xidho oo saddex isagoo ku taagan dhuunta lagu dhufto ma ma carari karayo oo in la xidhxidho oo la fadhiisiiyo oo neefkii la cadibo lagu cadibmo saasaa ka sahlan dadkeenu ma yaqaanaan hogaanuun baad ku qabanaysaa jeenigaan waad u laabaysaa waad xidhaysaa isma dhaqaajin kara moogta dhuuntaasun baad ku dhufanaysaa dhinacuun buu u dhacayaa quyan inaga markay gowracayaan bur bay la dhacayaan digdam bugdam markuu dhaco ee uu suuxo ma jiro lefi ku jirtaiyo in kaleba ayay gowracayaan ya waa khalataas iyagiina waa cadiban yihin oo maanta o dhan neef geela bay is eryerayaan neefkiina way cadibayaan gowraca laftiisina shaki bay gelinayaan ya boqnaa taasi waa xaaraan wey qaar baa boqnaha jaraya garaac in la garaaco ma banaana in boqnaha la jaro ma banaana neefkiioo dee maqduur caleyh ood haysaba meel aan kaa jirin nebigu wuxu uhi alayh salatu asalaam in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faida qataltu faaxsulu lqitla waidaa dabaxtu faaxsulu dibx ilaahay wuxuu faral yeelay shay walba ixsaan in lagula dhaqmo haddaad dilaysaan si haagsan wuxuu dila wixii dilkiisa laydiin baneeyey haddaad gowracaysaanna si haagsan u gowraca waay toogashadu ma xalaalanayso mar haddii la qaban karayo toogashada lagu gowracaya waa ka kaa cararay wey aad qaban kari weyde waayo qiblada u jeedi buu ihi wawajihi waayo halkaa arigii iyo lo-dii muu sheegin iyaga waxaa afdala addabx lanaxr in la gowraco qoorta xaggeeda sare markaa laga gowraco qiblada in loo jeediyaana waa sunne waxaa kaloo shaaficiyadu ay leeyihiin oo madaahibta kale ay kaga duwan yihin in bismi illaahi iyo asalaatu cala nabiy laysku daraa sunna fil un baabuu ku sheegay shaafici salliga nebigana la raaciyo calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihiin dee waa rafacnaa laka dikrak oo mar kasta oo ilaahay la sheego nebigana waa la shegay lakin taasi qaacida mutarida fi sharci maaha meel kastoo nebiga lagu sheega ilaahay lagu sheegay rasuulkana la sheego qaacida mutarida maaha qaacido saa weligeed ba ku shaqaysana maalikiyadu waa diideen arrintaasi waxay u diidaan bidcanimo wax soo arooray inaanay ahayn neefka bisinka in loo qabta way soo aroortay laakiin in saliga nebiga la raaciyo hindhisadii saliga nebiga in la raaciyo shay marka laga tacajube ee lala dhaco in bismillahi laydhaa waxaasoo dhan ma ogol xanafiyada laftooduna waa la mid ibraahimu nakaci oo ka mida taabiciintuna waa diiday arrintaas oo ma waxyaabaha ay ku diideen waxaa ka mid a dariica ila shirkina way noqon kartaa oo in magacii ilaah iyo magacii nebiga loo wada qabanayo sidaasi ay u dhacdo udxiyada iyada nebiga waa ka sugnaatay kama fii xadiidi anas in bisinka loo qabto laguna dul takbiirto allahu akbar laydhaa ducadana marka la gowracana in la ducaysto qabuul lagu ducaysto allahuma taqabal min muxamadin wa ali muxamadin wa min ummati muxamadin rasuulka calayhi salaatu wasalaam yidhi in kor loo qaadana wax dhib oo malo nebiguba dee waa dadka waa maqashiyey saasaa lagu maqlay baabu udxiyati udxiyada iyo axkaamteeda baabi ka warramay wey udxiye maxaa la dhaha maa yudbaxu min annacam fii yowmi alciid wa ayaami tashriiq waa nicmoolayda la gowraco maalinka ciidda iyo saddexda maalmood ee ka dambeeya hilba waradka la idhaahdo taqaruban ila allahi tacaala iyadoo gowraca ilaahay loogu dhawaanayo lagu caabudayo taasaa udxiye la dhaha udxiya iyo idxiya iyo intaba waa la dhahdaa waktiga la gowracayaana loogu magac daro dee barqaa la gowracaa inta badan dee salaada dabadeed maalmaha dambena ilaa habeenkii waa la gowrici karaa waana sunne udxiyaysigu sida saxaabada ka sugnaatay inay iska dayn jireen si aan loo moodin inay waajibta wa waktuhaa buu ihi udxiyada waktigeedu qadru salaati rakcatayn waa qadar laba ragcadood lagu tukado khafiifatayna oo tanqadi dhammaada yani dhammaystirma iyo wa khudbatayni wa qadru khudbatayni iyo qadar laba khudbadood oo khafiifa la khudbadeeyo min auluuci qoraxda soo bixitaankeeda dabadeed kuwaasoo ahaanaya markay qoraxdu soo baxdo ee qadar laba ragcadood lagu tukado laba khudbadoodoo fududna lagu khudbadeeyaana uu ka dambeeyo ayaa waktiga udxiyada uu bilaabmaya weyaan macnihi qoraxdu markay soo qadru rakcatayn wa khudbateynkaasu goormuu bilaabmaya bacda tuluuci shamsi uu bilaabmaya qoraxdu soo baxda mar hadday qoraxdu soo baxday soo bixitaankeediina uu ka soo wareegay qadar laba ragcadood la tukado laba khudboodna la akhriyo waktiga udxiyadu waa soo galay qofka yaanu tukan bal imaamkuba yaanu tukana bay leeyihin oo waktiga salaadaa loo eegayaa bay leeyihin salaatulciidna mar hadday qoraxdu soo baxdo way bilaabantahay qadru rakcatayn wa khudbataynna inay ka dambeeyaan qorax soo baxana waxaa loo shardiye udxiyada loogu shardiyey dee udxiyadii baa la rabaa inay ka dambeysa maxay waktigii salaada waay marka salaadii in la tukado shardi uga dhigmaya daahir alxaadiidna salaadii ciidda inuu qofku tukado ayay shardi uga dhigaysaa wa sunna waxaa la sunneeyey yani ibtidaau ictibaaru qadri rakcatayn wa khudbatayn qadar laba ragcadood lagu tukado iyo laba khudbadood lagu khudbadeeyo in laga eego oo laga bilaabo min bacdi irtifaacihaa qoraxdu markay kor u kacdo kadib waa sunna taas toore waa waajib in udxiyadii la qalo marka ay qoraxdu soo baxdo qadar laba ragcadood lagu tukado laba khudbadoodna lagu khudbadeeyaana uu ka soo wareego soo bixitaankeeda laakiin waxaa sunno ah in qadarka ragcateynka iyo khudbateynka laga bilaabo markay qoraxdu irtifaacdo halkii uluucu shamsiga laga bilaabi lahaa markay kor u kacdo qadra rumxi waran qadarkii leeg in laga bilaabo ayaa sunnaa dee si khilaafkaba looga baxo ile qolooyin baa leh lama tukan karaba ilaa qoraxdu ay soo baxdo kor ay u kacdo lakiin shaaficiyadu waxay leeyihin salaatulciid waa min dawaati alasbaab bay ka mid tahay salaadaha sababta leh marka waqtulkaraahiya iyada waa la tukan karaa wayamtadu buu ihi waa fidsanaanayaa waktuhaa waktigeedu ilaa an takamala ilaa ay dhammaystiranto alaaatu tashriiqi saddexda maalmood ayaa mutashriiq ah sidaa waynu ka dhigi karnaa waxaynu ka dhigi karnaa waxa weyaan alaaatu faacilkii takamaladaas oo ilaadan waxaynu ka dhigaynaa mid gashay an takamalaada mid gashay waxaa kale inuu udhigi karnaa sideedan waxa odhan kara yamtadu waa fidsanaanaya waktuhaa ilaa alaaati tashriiqi buu fidsanaanaya ilaa aakhiri alaaati tashriiqi saddex maalmood ayaa mutashriiqa la dhaha saddex maalmood ee ciidda ka dambeeya ilaa akhirkooduu fidsanaanaya anta kamala ilaa anta kamala ilaa ay saddexdaasi dhammaystirmaan buu fidsanaanaya markaa waynu ka bedelnay ayaan tashriiqaynu ka bedelnay labadu waa inoo bannaan yihin can waaxidin qofka kelidiiya da'nu neef adhiya baa ka gudaya neef idaa neefkaa idaayo lahu xawlun lahu isaga xawlu sanad uu sugnaaday kamal sanadkaasoo dhammaystirmay aw macazun ama neef riyaabaa ka gudayo fii thaalitثi اlxawli sanadkii saddexaad dakhala galay ka baqarin sida neef lo-iba uuga gudayo oo sanadkii saddexaad galay laakiin hase yeeshee baqaradu kafat waxay ka gudaysaa can sabci toddoba qof ama toddoba reer wa ibilin wa ka ibilin oo kale weeye oo geelina waa toddobuu ka gudayaa ibilkaasoo khamsa siniina shan sanadood istakmala dhamaystiranta dhammaystirasta waaye kawxii waktigeedu inooshe waktigeedu wuxuu bilaabay marka qoraxdu soo baxdo qadar laba ragcadood lagu tukadiyo laba khudbadood la khudbadeena uu ka soo wareego laakiin waxaa sunnaa buu leeyahay in intaa dib looga dhigo oo markay qoraxdu soo baxdee kor ay u kacdo waran qadarkii leeg ee intaana ay ka dambeeyo ka dambeeyo qadar wakti oo laba ragcadood lagu tukan karo laba khudbadoodna la khudbadayn karo intuba khafiif ay yihiin in markaa la gowraco waktigeeduna waa joogaa buuhi ayaamu tashriiqu intay joogaan habeen iyo maalinba waa la gowrici karaa ciiddu waa maalinka tobnaad ayaamu tashriiqu waa koob iyo toban iyo labiyo toban iyo saddexiyo toban intaaba waa la gowrici karaa udxiyada saddexdaa maalmood hadday ka dhammaadaan waktigii udxiyadu wuu dhammaaday hadday ahayd miduu ku nadray qall ahaanbu intaa kadib u gowrici hadday ahayd mid manduubo sunnaayo uu ku taqarubayeyna sanadka dambuu la sugi tan waktigeedii baa dhaafay xoolaha maxaa ka gudaya nicmoolaydunbaa gudda adhiga looda iyo geela wax kale udxiya ma galaan mid walbana daabaa loo shardiyaa iduhu marka sanad u dhammaaday galaan amaba se ay ilka dhacsadaan sanadba yaanu u dhammaanayn riyuhuna markaa laba sannaod u dhammaadaan ka saddexaad ay galaan lo-dana markaa laba sannaod ay u dhammaadaan ka saddexaad ay gasho geelana marka shan sannaod ay u dhammaadaan ayuu udxiya gal noqdaa oo istakmalat khamsa siniina laakiin lo-du waxay kaga duwan tahay adhiga saasoo kale geelu neefka adhigii qof iyo reerkii ayuunbuu ka gudayaa laakiin toddobaa ku shuraakoobi kara neefka lo-da iyo neefka geela waxaase shardiga neefka niyada lagu qalaya udxiyahaan inay tahy oo neef ay iska qalanayaan ama ay ka baayax mushtarayaan haddaad tira aan idinla wadaago oo aniga subucun hilibkiisa iga siiya toddoba meelood oo meel udxiyaan ka dhiganaya ma ansaxayso biniyat udxiya waa in lagu qalo waxyaabaaan udxiya gal ahayn baa jira xoolaha qaar baan gelayn walam tajus mma gudaysa buu yidhi bayinatu lhusaali taweydnimadeedu ay cadday amaradin wa bayinatu maradin ta xanuunkeedu cad yahay wa carajin ta dhitinteedu ay caddahay fi lxaali ay walow xasala alcaraju dhitintu haba xaasishaba filxaali islamarkaas adoo gowracayoo jiifiyeyba xataa haddii ay luka jabto ama ay ka dhaawacanto udxiyo kuu geli mayso wa naaqisuljus-ina geli maayo ka qayb jidhkiisii ka midii uu dhiman yahay ka bacdi uduni sida dheg qayb ka midaa maqan aw danabin ama daba qayb ka midaa maqan oo waa laga jaray khilqatan hadday u maqantahay dhib malayadu abuur ahaanba ilaahayba aanu u samaynba ka cawarin sida ka cawaraniba aanu u gelayna fi lcayni ka cawarin ay kadii cawarin sida ka cawar u saaxiiba aanu u gelayn fi lcayni ay fi ixda alcaynayn aw ilcamaama indhalaanu saaxiiba aw qaطci bacdi اlalyati ama barhida barhkeed in laga jaray u saaxiiba wajaasa waxaa bannaa naqsu qarnihaa geeskeedu inuu dhiman yahay wa khusyatin wa naqsu khusyatin yanaa xiniye inay ka maqan yihiin baa iyadoona bannaan waalfardu buu yidhi qadarka waajibkaa in laga bixiyo bacdulaxmi hilibka barhkii weeye wax ka midown walow binasrin walow tasadaqa binasrin in yar baa sadqadaystay oo intii badnayd hala hadhay wa kulcun buu hi min almanduubi udxiyada sunnaha ah duuna nadri ta aad ku nadartay maya waxbaa ka cunin iyada marka halkan wuxuu inoo sheegay waxa weeyaan xoolahan udxiyada gelahayn neefka weydnimadiisu ay caddahay ee bilaa dhuuxa noqday ma gelaya nebigaa sheegay calayi salatu slam ka xanuunsanaya xanuunkuu ka muuqdaana geli maayo xanuunka dee uu raadeeyey weyd ka dhigay amaba se hilibkeediibaa mid dadka dhibaya noqday xanuunka awgii waxaa la mida neefka dhitinaya walow dhitintu markaa la gowracayaba hala soo dariistay dee ka hadhaya xoolaha kale aan gaadaha inay ka dheeraynayaan daaqa ay uga dheeraynayaan neefka qaybi ay ka maqan tahay dhegtiibaa markaa laga jaray qayb ka mida ama dubkiibaa ka maqan ama neefku waa cawaran yahay hadduu indhalaa yahay kasii daran badhidii qayb ka mida ka go-an neefkaasi udxiyada geli maayo waayo qayb hilibkii ka mida ayaa maqan dhegta dee waa la cunay inagu baa iska daadaadine dadku waxama tuuraan dubkaa riyaa laftiisaa la dumanaya waaye haddii neefku cawaran yahayna dee xadiidkaabuu ku soo arooray afarta xadiidku diiday buu ka mid yahay ka cawaran cawarnimadiisu ay cadday daaqiibuu markaa qayb dhaafayaa soo ma dhirtana inuu jiidhaa laga yaabaa oo dhinacaa cawaran dee dhirta ka xigtaa ma harkayo hadduu indhalaayana dee kaba sii daran baridii haddii laga jaro qayb hilibkii ka mid a maqan marka qaybahaasi waa haddii ay yihiin qaybo ilaahay uu abuuro laga gooyey ama ka go-ay laakiin haddaanu ilaahay uba samaynba marka hore iyagu waa ka duwan yihin dhegtu iyadu xataa haddii aanu ilaahay uba samayn oo neefkoo dhukanoo bilaa dhega ilaahay u abuuray udxiyo geli maayo kaas waayo waa cudu laazima lilxayawaan haaliban waa xubin xayawaanku inta badan uu lahaado wey laakiin ta aynu ujeednaa waa dubkii iyo kuwaas candhada iyo hadday abuur ahaan uga maqan yihiin waxba dhibi maysa la iskaga udxiyeysan karaa dhegtu hadday dilaacsanta dheg jeex neefku uu leeyahy waxba lagama jarina waa la kala jeexayoon udxiyada waa gelaysaa bay leeyihin geesku hadduu maqanya dhib maleba gees baa la cunaadee xiniyu hadday maqan yihiinna wax dhiba ma laha waayo xiniyaha maqnaanshahoodu faa'iidaa buu leeyahy neefkuu naaxayaaba marka la tumo ama la dhufaano nebiguna calayhi salaatu wasalaam laba wan oo markaa tuman ayuu ku udxiyaysay suur sheegay anas urmaali neefka udxiyada waxaa waajiba hilibkiisa wax ka mida in la sadaqadaysto walow in yarba ha noqdee udxiyadu hadday tahay mid sunno ah oo aanad ku nadrin hilibkeeda inaad wax ka cuntaa sunno ah haddaad ku nadartay se waxba kama cuni kartid labadaa bayd baynu ku gebagabaynayna wuxu uhi baabulcaqiiqa caqiiqadii buu baab yahay caqiiqadu waa maa yudbacu cinda xalqi shacri lmawluud waa wanqasha waa ilmaha timaha marka laga xiirayo waxa la qala weeye udxiyaday markaa axkaamta badankeeda la wadaagtaa hadday noqoto xagga daada iyo neefku ceebaha inuu ka madhnaado waxyaabahaasoo dhan waxay la wadaagtaa udxiyada ayay la wadaagtaa wuxuu ihi tusanu waa la sunneeyaa udxiyadii fii saabicii maalinkiisa toddobaad baa la sunneeyaa dabxuhaa baa la suneeyaa fi saabici maalinka toddobaad haddii maalinkaa ka hor ama kadib la gowracana sunni waa xaasilaya oo waktigeeduba wuxuu soo galaa markuu ilmuu dhasho habeenku dhashay laftiisa haddaad u wanqasho wanqashi way ansaxaysaa laakiin sunni waa in maalinka toddobaad lala sugo wasmun baa la suneeyaa magac ilmaa in loo bixiyo magacaasoo xasun wanaagsan oo xuquuqda ilmuhu leeya bay ka midta magacyada xun waa in laga ilaaliyo nebigu magacyada xun waa kari jiray waana bedeli jira xalqu shacrin baa la suneeyaa timaa in laga xiiro maalinka toddobaad labiyo dhadigku doonayaba ha noqdo gowraca dabadeed in la xiiro ayaana fiican bay dhahdaa walaadaanu baa la suneeyaa adimitaan fil uduri dhegta lagaga eedaamo midigta kale lagaga aqiimo xadiidka ku soo arooray waa daciif washaatu wayusanu waxaa la suneeyaa shaatu neef gaadhigaaba lilunhaa ta dhadig loo suneeyaa inantii neef unbaa laga qalaya walilulaami wayusan waxaa loo suneeya lilulaamina shaataan laba neef oo ariya idiiriy kuway doonay ha noqdaan labiyo dhadig kuway doonay ha noqdaan sida ay u galaan udxiyaday wanqashana u gelayaan lama odhanayo inanka waa in loogu wanqalo lab shardi maataas duuna alkasri fi lcidaami yacnaa lafa iyadoon la jebinahayn oo neefka udxiyada ah inaan lafihiisa la jebin baa mustaxaba bay dhahdeen waana sida caaisha radi allahu canha ka ansaxday masaladaasoo kalena leysat mima yuqaalu bira'y masale ra'yi lagu keeni kara maaha marfuuc xukman bay marfuuc u tahay dadkeen waa ku dhaqmi jireenoo waxa weeyaan geed baa laga soo laalaadin jiray reeraa inta laga soo ururiyo lafaha marka geedka waxaa looga soo laalaadinayaa maxay ahayd waa lagu ilaalinayin soomaa marka lafaha maxaan loo jebinahay waxaa loo jebinayaa in lafaha waa saadaal fiican oo ilmuhu jacab iyo burbur iyo dhibaato inuu ka badbaadaa markaa la rajeynaya in la kariyo weeye hilibka wanqasha oo isagoo bisil deetana fuqaradii masaakiinta iyo dadka la siiyo wax macaan in lagu kariyaa fiican baana yidhaahdaan wallahu aclam sal allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin